kulanti wanaagsan oo wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadka dalka iyo dadka barnaamijkan dhegaystayaal waxaad ku maqashaan qaar ka mida warbixinadii iyo waraysyadii ugu muhiimsanaa ee toddobaadkan ay baahisay himila f m qodobada aan toddobaadkan idiin haynana waxaa ka mid ah dhinaca siyaasiga dhinaca hadalka dhinaca muuqaalka xataa dhar gooniyuu lahaan jiray dhar oo shabeel shabeel au lahaan jiray yacni ban africanismka waxa loo yaqaan ama afrikaanimada macna u yeeshay macnahaasna wuxuu sababay inuu magaciisu jiro ama ka duwanaado madaxda kale afrikaanka waa waraysi ku saabsan waxa ay afrika uga dhigan tahay halgankii nansal mandela iyo cashirka ay ka baran karaan hogaamiyaasha afrika anaga waxaa ugu duwanahay maqaayadaha kale ayaa dhinaca muhiimadda saaraya horta marka hore caafimaadka sidoo kalena ka fikiraya farxadda customarkeyga iyo dadka ku xeeran ganacsigeyga sababtan ay tahay qofka ma farxi kara hadduusan caafimaad qabin waana sababta taglinekeen ama halheelskeena uu yahay farxad iyo fiyoobe waa waraysi ku saabsan da'yar la yimid hal abuur ganacsi kadib markii uu shaqo ku waayey xirfaddii uu jaamacadda uga baxay ee uu ku takhasusay qodobadaas ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan barnaamijka muddada uu hawada ku jiro waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiftaax aashi guuleed ku soo dhowaada dhegaystayaal mar kale barnaamijka toddobaadka dalka iyo dadka xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaadka dadkeenna cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaanoo rabbi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tira laheyd oo caynadiisa baabi'een caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umulisibiyaanka dumarkeenna cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umurasibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammeynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waayay xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfashin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusabyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shiir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
waa hagaag dhegaystayaal aan ku bilaabo qaybaha hore ee barnaamijka toddobaadka dalka iyo dadka dhallinyarada soomaaliyeed oo intooda badan la daalaadhacayay shaqola'aanta baahsan ee ka jirta dalka ayaa haatan waxaad u mooddaa in ay u soo jeesteen barashada xirfadaha iyo in ay abuurtaan ganacsiyo yaryar oo ay ku maareeyaan naftooda inta badan dhallinyarada soomaaliyeed oo lagu dhaliili jiray inaysan lahayn hal abuuro iyo fikrad ganacsi oo ay ka midho dhaliyaan hase ahaatee waxaa jira qaar kale oo maskaxda shiilay kuwaas oo la yimid fikrado ganacsi oo ka hirgalay dalka cabduqaadir maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka cabduqaadir waxa uu jaamacadda ka bartay dhakhtarnimo balse kuma shaqaysto xirfaddii uu soo bartay waxa uu la yimid hal abuur ganacsi oo uu ka hirgeliyey magaalada muqdisho waxaana uu hirgeliyey maqaayad lagu iibiyo qudaarta iyo cunnooyinka fudud waxaana ku xidhan macaamiil badan oo aad u daneeya wax soo saarkiisa haddaba waxaa ku dheliyey hal abuurkan iyo fikraddan ganacsi ee cusub iyo caqabadaha uu kala kulmay ayaan ka waraysannay cabduqaadir maxamed maxamuud ugu horeyn soo dhawaa cabduqaadir maxamed ee waxaad noo sharaxdaa waa kuma cabduqaadir maxamed aad aa u mahadsan tahay waan dhawaaye cabdiqaadir maxamed maxamuud waa aasaasaha iyo milkiilaha frutology ahna dhalinyarada soomaaliyeed ee kusoo barbaartay kuna dhalatay muqdisho kuna soo waxbartay waxaan soo bartay kuliyadda caafimaadka qaas ahaan dhakhtarnimada medicine jaamacadda salaama ka soo baxay goormaad bilowda markaa hal abuurkan ganacsi hal abuurkan riya ahaan wuxuu u bilowday labada kun koo iyo labaatankii laakiin inuu wax la taaban karo dhab ah uu noqdo wuxuu bilowday labada kun saddex iyo labaatankii bishii february maxaa kugu dhaliyey in adigoo dhakhtar ah ama dhakhtarnimo soo bartay aad haddana furato maqaayad
waxaa igu dhaliyay fikraddan inaa furto anigoo dhakhtar ah ayaa ah dadka inay u baahan yihiin inay lifestylekooda wax ka bedelaan qaab nololeedkooda ay u noolaadaan qaab caafimaadka ku dheexan si aana loogu baahanba dhakhtar wax daaweeya sababtoo ah ka hortaga ayaa ka wanaagsan daaweynta dadkayga inaan ku caawiyo ka hortaga oo aan garabku siiyo inay helaan cuntooyin iyo fruudka jirkooda u baahnaa caafimaadka lahaa caqabadaha aad kala kulantay maxaa ka mid ah inta aad ku guda jirtay hirgelinta fikraddan ganacsi caqabadaha waxaa ka mid ahaa dadka horta inaan ka dhadhacsiiyo inuu yahay fruudka qayb ka mid ah cuntada oona jirkooda u baahan yahay eena waqti ku qaadan karaan sida shaaha iyo kofeega waqtiga ugu qaataan ay ku sheekaystaan haddana way noola fahmeen dadka oo way noola garteen maxaa falcelina oo aad kala kulantay dadka ku imaanaya ama bulshada waxaa falcelina dadka aan kala kulmayaa ah inay dadka ku faraxsan yihiin ayna u baahnaayeen adeegan iyo bordhaktiyadan sababtoo ah waxaa lagu jiraa waqti dadka jirkooda ay lacag gelinayaan ay ka fikirayaan caafimaadkooda si mustaqbalkooda iyo aayahooda u noqda mid caafimaad qaba maqaayadaada maxay gaar la tahay oo ay kaga duwan tahay marka loo eego maqaayadaha kale
anaga waxaa ugu duwanahay maqaayadaha kale ayaa ah dhinaca muhiimadda saaraya horta marka hore caafimaadka sidoo kalena ka fikiraya farxadda kastamarkeyga iyo dadka ku xeeran ganacsigeyga sababtana ay tahay qofka ma farxi kara hadduusan caafimaad qabin waana sababta taglinkeena ama halheelskeena uu yahay farxad iyo fiyoowe oo cuntooyinkaan sameyn waxaan ka fikirnaa marka hore qofka jirkiisa muxuu ka helaa oo nafaqa ah sidoo kale damage intee la eg ayuu u geysanaa caafimaadkiisa muxuu ka heli doonaa caafimaadahan hadduu cuno cuntooyinka frutology anagoo taas ka fikirayn ayaan siinaa macmiilkeena waxyaalihii uu baahnaa waxyaaba aad samaysiin maxaad ka mid ah oo laga helayo maqaayadaada cunooyinka aan sameyn waxaa kamid qayb ka mid horteedii taalaa sidaad arki kartaan waxaa ugu horeeya fruudkii oo ilaa iyo toban nooc iskugu jira kuwa dalka iyo kuwa dibaddaba ah kuwaasoo jirka ka helaya vitaminski iyo mineralski ugu baahnaa hana qato vitamin a b c d mineralski potassium magnesiumki murqaha u baahnaa sidoo kale waxaa ka heli kar doontaa irontii oo ji dhiigga soo celinaysa sidoo kale wuxuu u fiicnada constipationka iyo calool xirmashada qaba fiberaha ku jira halkan waxaa yaalo cunto ka samaysan qamadi waa bancake iyo qudaartii oo karootadii qajaarkii sabarsaantii liintii sidoo kale brotiina la socdo oo jirkeena u baahan yaha maalintii inuu helo brotiin sidoo kale halkan waxaa yaalo wafal ka samaysan qamadi sidoo kale waxaa lagu cunayaa waxay tahay qudaar strawberry iyo moosaa lagu cunaa waxaa la socda sauce ama syrup kuwaasoo chocolate ah oo sokortoodana zaaid ay u yar tahay halkan waxaa yaalo cabitaan qaas ah oo ugu talagalna macmiisheena kuwa dietka ku jira qaas ahaan raba inay helaan miilkooda wax ay ku bedelan karaan cunitaankii maalinta wax ay ku bedelan karaan oo jirkoodan aan kusoo kordhinayna sokor badan wuxuu ka samaysan yahay loos sidoo kale waxaa ku jira caano sidoo kale waxaa ku jira caano iyo loos iyo wuxuu ka samaysan yahay sidoo kale moos kanna sidoo kale dadka weydgeenka ku jira loogu talagalay oo weyd cornes ku qaadaya loogu talagalay waxaa ku jira boorash strawberrya ku jira caanaha ku jiro waxaa kaloo ku jira ii sheega asigana sidoo kale looskiyaa ku jira oo dufinta jirka siinaya marka midna waa weyd geen midna waa weyd loos waxaa ugu talagalna macmiisheena qaaska dadka ku imaanaya ma siisaa marka talooyin la xiriira caafimaadka maadaama aad samayso cuntooyinka dhaydka
dadkii imaanaya wallaahi laba nooc ay iskugu jiraan dad marka ugu horeeya i imaaday oo meesha xiisa iyo farxad iyo ay u tahay iyo macmiil joogta ah macmiilsheeda joogtada ah waan siiyaa talooyinku aadan cuntooyinkii caafimaadka iyo cabitaanadaba sidoo kale waan siiyaa dabcan ha maxay isugu jiraan marka dadka ku imaanaya ee macaamiisha ku ah
dadkii imaanaya waxay iskugu jiraan dad da-yar dhalinyaro dad waaweyn inta way iskugu jiraan oo macmiishii way ka wada kooban yihiin qudaarta aad ka farsamayso furuudka halkee ayaad ka keentaa ma adiga beereley ah
may ana beer ma lihi beerna iima baxdo qudaartaan soo iibsadaa waan diyaariyaa nadaafadeedan ka fikira kadibna macaamiishaan siiya waxaa jira dhalinyaro badan oo leh fikrado ganacsi ee, laakiin aan haysan maalgelin ka waran adiga ee, sida ay kuugu suuro gashay maalgelinta horta mala helo iwaala raadiyaa wax walbana saas waa juhdi iyo dadaalka ku bixisida ku xiran yihiin sidoo kale inaad maalgelin heshid waxay u baahan tahay in adiga kalsooni naftaada marka hore ku qabtid sababto adaad qof ku kal- adiga isku kalsoonayn qofna kuguma kalsoonaanayo Eh, anigana dabcan ma ihi qof lacagtaan haysta iyo qof waalidkiisa ee businesskanba u sameeyeen maalgelintan dhallinyaraasaa kala mid ahaa maysan haysan maalgelin marka hore laakiin marka dambe markaa u sheegay qalbigayga inaan sameyn karo awoodeeda aan yeeshtay dadaalkeeda aan yeeshtay kalsoonida nafteeda iyo kalsoonida dadka kaleba aan hantay ugu dambeyn waan sameeyey dhallinyaradana way samayn karaan ma is leedahay marka haddii la maalgeliyo dhallinyarada fikradaha ganacsi haysta ee waa laga baxayaa shaqo la-aanta haysata dhallinyarada gudaha dalka ku sugan haa waan is leeyahay O- shaqo la-aan oo keliya maahan xitaa dalkeena wuu horumari karaa sababtoo ah sidaan ognahay eh, wadamada dunida horumaray maraykanka ugu hore china japan dhammaantood maa waxay dowlad leedahay ku horumareen waxay ku horumareen ayaa ganacsiyo ay leeyihiin sida businesyada waaweyn aan naqaano apple ha naqdo amazon ha naqdo em, ha naqdo taasila ha naqdo dhammaantood waxaa leh dhalinyaro anagoo kale marka hore sameeyeen sagaal iyo toban jir labaatan iyo toban- labaatan jiro facebook waxaa leh dhalinyarada sameeyey labaatan jir ah marka dhammaanteena dhalinyarada soomaaliya haddaan nahay haddaan maalgelin helno businesyadeena aan u kaba gashano si dhab ah u shaqeyno si adag ah u shaqeyno anaga oo keliya maahan xitaa dalkeena anfici karnaa oo dhaqaalaha dalka u anfica kora u ka qaadeyna insha allah Mm. ugu dambeyn ee, maxaad kula tali lahayd dhallinyarada haysata fikradaha ganacsi ee ka baqaya in haddii ay soo bandhigaan aysan ka mira dhali karin ama ka baqayaba in laga xado fikradahooda ganacsi
Eh, wallaahi fikradda hadda haddaa haysatid haddaad qarsatid waa la dhimanaysaa sababta waxay tahay loo wadaa haysataa wadda way riski badan tahay waxaa fikradda inaad banaanka soo dhigtid ha lagaa qaato ama ha guulaysatid waddada kale oo ah inaad qarsid waxaa garansiiye ah haddaad qarsatid fikraddaada inaad la dhiman doontid ama qof kale uu samayn doono marka waxaan ku dhihi lahaa fikraddaada banaanka ula soo bax u bandhig dadka dadka aad is leedahay em, kalsooniya kugu qabi karaan adna waa ku qabi kartaa Em, marka fikradaada lasoo banbax ficil samee fikir oo keliya wax ma taro marka intaad fikradaada qarin leeda u qarin leeda yaa lagaa xadin dabcan qof kale ay kusoo dhici doontaa uu samay doono sababtoo anagaba hadda dhalinyaro badan ay ugu tirahay fikradaan oo ku fikiraya laakiin waxa ugu duwanaa wax kale maahan inaan ka aqli badanaha maahan oo dhiirnaan oo keliya yeesho oo ku dhaqaaqa ficilkii marka ku dhaqaaq oo ku dadaal um, xitaa hadday dhacdo in lagaa xado mid kalea keenaysa sababta maskaxdii weli kugu jirta Em, talada dhalinyarada ugu dar laha waxay tahay um, waxaa lagu jiraa waqtigii dadaalka waqtigii aan u baahnayn dhammaanteena inaan si adag u shaqeyno oo dalkan wuxuu u baahan yahay waa dhalinyaro si fiican u shaqeysa horumarkiisa ka talisa naftooda wax u qabata Eh, dhalinyaro aan kacno yaan dadka shaqo ka sugin yaan ka sugin wadamo dadooisha iyo dowlado dadoo inay noo imaadaan anaga shaqo noo sameeya wadankeena aan shaqaale ka naqano aan naqano dadkii wadankooda shaqada ayaga sameeya ee loo shaqeeya waxba inoo ma soo kordhinayso maanta shirkado waaweyn oo dibadda ka jira wadankeen amaan markuu ka dhaco inay imaadaan oo shaqo ay noo sameeyaan anaga hanaqan dadka shaqadii sameynaya dhammaan fikradaha aragtaan maanta alibaaba ka soo bilaab amazon ku xiji ebay ha naqato ha naqato tesla ha naqato ha naqato spacex ha naqato dhammaantooda microsoft ha naqato facebook sideenoo kale jaamacadu dhiganaa mark zuckerberg marka dhammaan fikradaheen oo dhan waa fikrado billions dollars naqo karo waa fikrado lacag badan laga sameyn karo samsung oo maanta dhammaanteeda aaladeeda ah isticmaalno dukaan qudaar ay kasoo bilaabato oo baradho iyo basal lagu gado marka qof walba waxay niyadiisa ku jiro wuu ka guuleysan karaa wuu heer uu ka gaari karaa waana waxa dhammaanteena u baahanaanay aan dadaalno aan dhacno aan kufno aan kacno laakiin haddana horaan aan u socono waxaan yahay naqanan qiiro iyo waxaan yahay naqanan wax niyadda la iskaga haysto shaqo adag aan la soo baxno
cisbitaalka takhasusiga lixsaan ee datorshiine indhaha ruuxii ka sheegto cudur uu ka asiibo dhaayaha aafo ka gaarto ama xanuunka haleelo aragtidiisa nusqaanto insha allah xarrintiisa dhakhaatiir aad u taqaano takhasus gaar u laho datorshiine uu horkacayaa dalka inoo wada jooga waa ilaah mahaddiisa cisbitaalka takhasusiga lixsaan wuxuu kuu samaynayaa baaritaanka daawaynta iyo qaliimada indhaha cisbitaalka takhasusiga alixsaan dhakhaatiirta ka howlgala daawooyinka ay ku qoran adoo meel fog ka raadin waxaad ka helaysaa farmashiyaha ku dhex yaala cisbitaalka indhaha alixsaan alixsaan sbeshaalist hosbital wuxuu leeyahay shaybaar dhammaystiran oo qaab casri ah loo qalabeeyey cisbitaalka takhasusiga alixsaan qaybtiisa labaad ee buuluxuube waxaa ka howlgala doctor cabdicasiis shiri oo wax ku soo bartay dalalka ruushka iyo awstreeliya leena takhasus shan iyo labaatan sano si gaaraana ugu takhasusay daaweynta iyo qaliimada indhaha sidoo kale qaybta labaad ee alixsaan buluxubey waxaa qalima ka fuliya doctor shiine isbitaalka alixsaan ee doctor shiine qaybta buulaxuubey waxaa lagu soo kordhiyey qayb qurxinta afka iyo ilkaha ah waxaana lagugu diyaariyey dhakhtar ku takhasusay qurxinta afka iyo ilkaha isbitaalku waxa uu bulshada u samaynayaa qiimo dhimis boqolkiiba konton ah oo ku siman muddo bil ah isbitaalka takhasusiga ee alixsaan qaybtiisa koowaad waxay ku taallaa degmada hodan xaafadda kaasababolaare qaybtiisa labaadna waxay ku taallaa degmada wada jir xaafadda buuluxubey gaar ahaan agagaarka iskool jabuuti wixii faahfaahin intaasi ka badan xarunta buuluxubey ee qaybta labaad alixsaan kala xidhiir telefoonnada kale ah eber lix hal afar afartan iyo sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo saddex ama eber lix hal hal afartan iyo afar eber sagaal eber sagaal cisbitaalka takhasusiga alixsaan ee buuluxubey
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da'du u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraacqado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaadda oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu tala galnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home synis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday ku soo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama udiyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardada da'da waxbarashadu ay kala wan yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu uu ku dheggan yahay warshadii hore ee kokokollo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xidhiiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن
waa hagaag dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka toddobaadka dalka iyo dadka oo idinkaga imaanaya idaacadda himilo f m boqollabadhibicsan megaherts nansal mandela wuxuu adduunka ku soo gorriyey baraarugga inay siman yihiin aadanaha iyo inay leeyihiin xuquuq isku mid ah isagoona tusaale ka dhigtay xuquuqda ay haysteen gumaystihii caddaanka ahaa ee gumaystay qaaradda madow madowga koonfur afrika waxa ay lumiyeen inta badan xuquuqdoodii aadane ee aasaasiga ahayd nansal mandelana wuxuu noqday qareen u taagan qof kasta oo madooba waxa uu bilaabay howshiisa ku aadan in dadka oo dhan ay helaan xuquuq ay u wada siman yihiin xitaa haddii ay kala jansi yihiin maqaarkooduna uu midab kale leeyahay nansal mandela wuxuu tusaale muuqda u yahay iyo taallo dadka ku abtirsada qaaradda madow kuwaas oo ilaa iyo maanta xasuusta u qareemidiisii iyo kor u qaadistiisii sharafta dadka reer afrika haddii uu go'aankiisa maalintaas uu ka qaadan lahaa gumaystaha caddaanka ee gumaysan jiray waxaa laysku raacsan yahay in afrika aysan noqoteen dal saamayn ku leh dunida saddexaad iyo caalamka haddaba maxay kaga dhigan tahay afrika halgankii nelsal mandela halgankiisii koonfur afrika intee ayuu la ekaa hoggaamiyaasha afrika cashir intee la eg ayay ka barteen su-aalaha iyo kuwo kale ayaan hor dhignay ismaaciil cumar dalmar oo falanqeeya arrimaha caalamka iyo geeska afrika waxaana uu u warramay cabdiraxmaan maxamed cali ugu horeyn dalmar kusoo dhawow idaacadda himilo ee magaalada muqdisho waxaad nooga warantaa nelson mandela markii la dhaho muxuu kusoo kordhiyey caalamka بسم الله الرحمن الرحيم إيه، walaalkii cabdiraxmaan aad baa ugu mahadsan tahay inaa igu martiqaado studiogaha idaacadda oo radio himilo eh, aada ugu mahadsan tahay inaad sharaftaas ii muujiso iyo karaamadaas iyo walaaltinimadaas Eh, haddaan su-aasha dib ugu laabto Nen- nelson mandelo muxuu kusoo kordhiyey adduunka intaynan qiimeyn adduunku muxuu kusoo kordhiyey waxaan fiirinaynaa muxuu afrika kusoo kordhiyey ilaa caalamku waa caalamka waxaa la dhahaa caalamka adduunka reer galbeedka caalamka asia ama qaaradda asia qaaradda africa toddobada qaaradood markii loo eego marka waxaan fiirinaa qaaradda uu kasoo jeedo asal ahaan uu uu isagu u tirsado ama uu asal ahaan kasoo jeedo ayaan fiirinaynaa waxaan qiri karnaa in mandelo ahaa nin la diray apartheidkii xilligii taas waxay ahayd mid dalkiisa gudihiisa ah laakiin waxaan qiimeyn karnaa muxuu kusoo kordhiyey wuxuu kusoo kordhiyey waxa la offer power states in madaxda afrikaanka ay caado ka dhigatay inay xukunka iska fadhiyaan oo sidii inuu isagoo qofka leeyahay laakiin kun sagaal boqol markuu is- eh, sagaashan iyo afartii ilaa sagaashan iyo sagaalkii wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey oo south africa la doorto si electada ama si dadku ay doortaan buu ahaa xisbi nc isagoo ka- ka- eh, ka tartamaya Eh, waxay cadaynaysaa meesha halkaa laga baran karaa qaaradda africa in xukunka ay dadku leeyihiin isagoo la raba ayuu ka tegay taas waa ka baran karnaa laba waxaan ka baran karnaa waxa uu ahaa dagaalkii ama ha noqoto maaha dagaalkii gacanta ee kii xa- ee aqoonta cilmiga ku beesgaraysnaa ilbaxnimada ku beesgaraysnaa uu kula diriray waxay leedahay apartheidka ama fuquuqigii dadka madowga isagoo astaamo qaarka lahaa gacanta inuu saa oo kale dhaho kor dhaho uu muujinaya iconnimada ama ramsiga ama astaanta muujinaysay uu lahaa kor ha noqoto afrikaanku kor ha aadeen xilligaas apartheidku uu ahaa dadka dhib ku hayay Eh, midda kale waxaa laga baran karaa in dadku xukunka leeyihiin inuu tusay Eh, waxaa kaloo laga baran karaa inuu noqday oday uu soo galay faylka weyn ee malafka weyn ee geeska africa caalamka africa eh, dalalka loo yaqaan west africa dalalka loo yaqaan sahel dalalka loo yaqaan east africa wuxuu u noqday ramsi ama wuxuu u noqday bidaan siyaasi ama hogaamiye lagu dayan karo lagaga dayan karo in suldada ama xukunka sinadaba loo dhiibo dad kale loo shaqeeyo isagoo madaxweyne ugu horreeya south africa dalka dhaqaale labaad ugu ugu weyn ee markii laga hadla nigeria ayuu wuxuu u muujiyey isagoo military ahaana ku haysan karay caqliyad ku haysan karay laakiin waxa uu muujiyay basel iyo nugeyl inuu dadkiisa u turo uuna siiyo janis in dadka kale ay noqdaan madax noqon karaan Eh, maxaa keenaya marka inuu magaciisu soo jiro sidaan ognahay eh, adduunka o dhan ayaa laga qadariyaa nelson mandela muxuu ku kasbaday ee la dhihi karaa laba mid waaye Eh, adduunka iclaamka qofka waa gadaa labo marxaladana qofka way gadaa yacni soomaalida waxay tahay magac iyo masiir mar bay baxdaa waxaa isku soo aaday xilliga uu yimi magac yacni isaga uu dagaalamayay iyo xilliga dhibta jirtay haddii si kale u fiirno taariikhda dib ku fiirno africa waxay la daadaal dhacaysay ama la kufaysay gumaystaha waxaana ahaa dalalkii ugu dambeeyay africa xorriyadda qaaday taas ruuxeeda waxay macno u samaynaysaa jiritaanka dalkiisa iyo jiritaanka magaciisa inuu sii waaro sababtoo ah xukunka oo dadkii ay noqdeen dal xoog leh dhaqaale leh magac leh haddaa si kale u fiiriso waa dalka ugu horreeya dalka kowa- la- koowaad ee africa brixy waxa loo yaqaana shirka loo yani loo yaqaana munadamada ama organizationka brixy waa dalka keliya africa ugu horreeya ku jira waaye shanta dal ee china hindiya russia waxaa caddayn karta halka waxa ku jira takatul iqtisaadi waxa la dhaho ama contaminantiga dhaqaalihiis meeshuu maraayo waxaa caddayn karaa waxa la dhaha diversityga in dadka kaliya inay ku nooleen afrikaan ay ku nool yihiin carab ay ku nool yihiin hindi ay ku nool yihiin madow ay ku nool yihiin dad kalarka loo yaqaan oo ka dhaleen marka waxaa keenaysa kala duwanaasha cirqiga ama jinsiga inay noqdo magaciisu mid jooga caalamkana gaara tusaale ahaan waxaa laga yaabaa kun nin hindiya markay hindiya tagaan inay dadka ugu sheekayaan soomaalida tagta inay ka sheekayso carabta marka magaci maadaama dalkiisu uu martigeliya dad badan oo kala duwan waxay noqotay magaciisu inuu jiro maadaama dalkiisu gumaysigu ku raagay taasna waxay noqotay mid noq- mid mid oo xu- eh, magaciisa raajisa midda kale waxaa sii dheer inuu noqday madaxweynihii ugu horreeyey south africa taasna waxay keenaysaa inuu magaciisu jiro oon siina waaro
maxaa la dhihi karaa marka muxuu kaga duwnaay hogaamiyaasha kale ee afrika ee la dagaalamayay gumaysigii markaas jira asigu muxuu kaga duwnaay haddaan tusaale kuu siiyo robert mugabe oo kale wuu dhintay laakiin robert mugabe dalka ilaa uu dhulka iyaalay yani xukunku joogay laakiin isagoo xukunka wa- in yar buu hayay sagaashan iyo afartii ilaa sagaashan iyo sagaal waafaanka muddadaas wuu dhiibay taasna waxay keentay in suldada uunu isku dhejin uu muujiyey bisayl shaksiyan ah isagoo loo baahanya dhaha you guys buys this your administration oo macnaheedu yahay ra- iga raal lahaada maamulkiini waa kan ismaamula haddaa u fiiriyo si kale aan mid kale aan ku xiro Eh, ninka la dhaho madaxweynihii south sudan eh, salva Kiir, eh, eh, eh, ninkii la dir aada ula diray qolyaha oo carabta eh, oo john grant wuxuu ku doodi jiray dadkaygoo waxbarta dowladnimada barta marka sidaa dartiis u dhi- u dhintay laakiin isagu wuxuu ka shaqeeyey inuu dalka civil isagu wuxuu ahaa nin sharci yaqaana dadkiisa wuxuu wuxuu ahaa activist waxa loo yaqaan ama naashid siyaasi ama firfircoono siyaasad marka taasna waxay keentay inuu madaxda ka duwan yahay isagoo ilaalin qaanuunka ilaalinaya marka oraah baa jira oo la baxay caana forgive not forget oo macnaheedu yahay saamax laakiin ha ilaawin waxay caddaynaysaa soomaalida meesha ka tiraahdo libaax nin ganana og nin galladana og marka taas waxay caddaynaysaa inuu ka duwanaado uu noqdo icon ama ama uu taallo noqdo markii loo eego madaxda kale dhinaca siyaasiga dhinaca hadalka dhinaca muuqaalka xataa dhar gooniyuu lahaan jiray dhar uu shabeel shabeel ah uu lahaan jiray taa ruuxii sida carafaad oo kale cimaamadu lahaa taa ruuxeed waxay keentay inuu noqdo bahalkii muuqaalkiisa ma aragto wuxuu ahaa nin afrikaana timahaasa ula jir- jiran jiray markaa fiirsan nin afrikaana dharkuu gashanaa nin afrikaana ushuu ku socon jiray taa ruuxeedu yani af- ban africanismka waxa loo yaqaan ama afrikaanimada macna uu yeeshay macnahaasna wuxuu sababay inuu magaciisu jiro ama ka duwanaado madaxda kale afrikaanka muxuu kaga dhigan yahay la dhihi karaa afrika ama raada uu kaga tegay Eh, wuxuu kaga tegay horta eh, in dadka l- la ixtiraamo cuquushooda waxa uu- aan ula jeeda cuquushooda waxa uu qofku inuu dhaho dadka anaa u fiican waa yani anaa rabbukum lacna yani sheekadii fircoon lagu cadaabay sooma anaaniya waxa loo yaqaan horta meesha waa ka saaray isagoo wuxuu yidhi wardadii is xukuma Eh, labo waxa uu kaloo ka- eh, legacy ka tegay in uu aada ugu orgo- oolan jiray palestinianka qolyahan eh, movementiga palestiintana wuu ka tegay uu yidhi nimankaas waa in la xalasiiyaa iyagoo aan isku qaaraanayn isku diinahayn wax fahmi kartaa inuu ahaa rajul qawmi alcaalami walaysa rajul qawmi fi afriqiya faqad ma ahayn rajul yani nin qaran ee afrika kaliya ma ahayne wuxuu ahaa nin qaran ee caalamka taasna ruuxeed waxay samaysay macno iyo inuu ka tago yani dhaxal ka reeba caalamka iyo adduunka taasna way sababtay waxaa kaloo dhihi karnaa dadkiisa oo raalli ka ahaana way sababtay inuu ka tago legacy oo xisbi inkastoo cilad jirto south africa xisbi keliya oo ruling party waxa loo yaqaana ama xe- hal xisbi n c l n c s magacaabo ee uu ma- maamulo taas dhib way jirtaa laakiin haddana axsaabta kale way jiraan oo e f f oo ninkan hadda dhihi karo waa new mandela anu yaqaan anugu garan karo julius malela ninka la dhaho aadka oo ninka khatarta oo eh, aad afrikaanka u- u u ololeya haddana dhinacaasna waa la dhihi karaa xoogaa caqabad south africa ka jira oo kaga tegayoo xisbigii baa weli dalka maamulaya laakiin waxyaalo badan oo wanaaga in la tashado in la shaqaysto in afrikaanku dadka la siman yihiin in afrikaanka xuquuqda loo doono xataa soomaalida erahu bixiyaa jira uu dhahay soomaalidu waa boqortooyo jabtay isagoo u muujinaya in la daayo soomaalida maadaama south africa u tagtay soomaalida south africa dhaqaalahaan iyo iyo- iyo nololba taa ruuxda oday aan ahayn keliya krishtaana ma ahayn waxaa oday dux ama ku jirto yani subag afrikaanimo marka eh, sidoo kaga qeyb qaatay ayaa la dhihi karaa in marka loo eego dalkiisa ay wada noolaadaan dad istakooraya oo isdagaalaya Eh, sidaan kuu sheegay waa nin sharci yaqaana south africa sharcigaa xoog leh oo macno sameynaya yacni soomaalidu waxay tiraa haddaan xeer jirin waa la xooloobaa marka xeerka iyo qawaaniinta waana kuu sheegay eh, forgive not forgive cafi laakiin ha ilaawin it means waxa waaye waxay dhahaa sharcigu wuxuu dhahaa ignorance of law is not defense sharciga aadan aqoon kuma noqoto difaac it means sharcigana markii qofkii sameeyeyna waa la- wixii khalad sameeyna waa la geenaya kii sameeyeyna sharci baa laga qaadanaya kuwa afrikaanka khaladka sameey marka waxaa sababtay in uu saa u maareeyo sharci yaqaannimadiisa iyo activenimadiisa iyo fikirkiisa yani ufiqiisa waxa loo yaqaan ama perspectiveka ra'yigiisa siyaasiga ballaaran ayaa taa ruuxeeda sababay inay saa noqoto Eh, marka heerka ay hadda joogto eh, koonfur africa eh, muxuu kaga dhigantaa marka eh, nelson mandela afar boqol sideed toban iyo sagaal bilyan lacaga haystaan ee, waa dalka labada dhaqa- ugu dhaqaala badan waa dalka badan dadka u- ugu kala duwan waa dalka keliya haddaa nuclear samaystay inkastoo loo sheego ay ka takhaluseen si nabada ugu balkiisteen waa garan kartaa aslix damaar sham hubka wax gumaada oo loo yaqaan nuclearka dalka keliya samaystay inkastoo aan garan karin aan cadayn karin anigu laakiin waxaa la sheegay e i a hayadda la dhaho atomica ee u qaabilsan inay tiri si nabada ayay ku baabiyeen waxaa kaloo qari- qari karnaa in dad badan ay ku nool yihiin inay noqotay baw yani center ama hub yacni udub dhexaad u noqotay afrikaanka kale iyo caalamka taasna way- way noqon kartaa saddex waxay noqon kartaa waa dal macno weyn ugu fadhiya caalamka saan kuu sheegay waa dalka keliya brigsiga ku jira dalka brigsiga loo yaqaan waa dalka keliya oo waxa weye dadka dad cadaan masiir ka yihiin waa dalka keliya afrikaan joogo isku- oo isku miira afrikaanka o dhan waa dalka keliya dahabka aadka u badan laga qoro waay waa dalka keliya subsidize wax loo yaqaan ama in dadku la- dawladdu ay siiso kh- yani adeeg siiso oo yani dadka kabto dadka masaakiinta dhowr boqol oo dollar la siiya dadka la kabo waa dad marka infrastructure fiican leh africa ugu horreeyaan dhihi karaa Infra- infrastructure waxaan ujeedaa jiidadka garoonada gar- diyaaradaha yani dekadaha waa dalka ugu horreeya waa dalka warshada ugu warshado fiican leh waay marka waa dal macne u sameeyey caalamka iyo africa ayaan dhihi karaa south africa intii uu ku guri jiray markaasi ama intii uu ku guda jiray eh, halgankiisa xorriyadda uu halgamayay eh, maxaa caqabada uu soo wajahay sidees ayuu u xaliyey oo Ee, waxaa la dhihi karaa toddobiyo labaatan sano xirnaa waa garan karaa qof toddobiyo labaatan sano markuu soo baxo waa caroon lahaa hala duro dhihi lahaa laakiin waxuu muujiyey bisayl ee, isagoo meel yar lagu xiray isagoo dalkiisi isagoo nin isu arkay madaxa oo dalkiisa la xir- la- la- yani lagu xabsiday ama lagu xiray isagoo uu arkay haddana waxaas oo dhan waa ka tanus- waa ka tanaasulay si silmiya oo reer magaalnimo ayuu ugu soo laabtay una galay siyaasadda inkastoo de isuu sheego isagoo meel ciiri lagu xiray la dhibay waa qof xabsi la geshay soomaalida waxay tiraahdaa hal saaco xabsi haddii yani wa- waxay dhahaan soomaalidu waxaa waqti macno u yaqaan maxbuus ciilanoo xiran Ma- maxbuus ciilanoo xiran marka hal intaa falsafada waxaa ka fahmi karnaa xorriyadda haddii hal saac lagaa qaado wax macnaa leeda ma jira hal saaco xorriyad lagaa qaado iyo toban sano aan noo sheegay waxaa yani qofku dareemaya damage shaksiyana ama psychology ahana ama nafsi ahaana hal saaco lagu xiray maadaama xorriyaddu waa shay muhiim ah islaamka xorriyadda aad buu u baalkay yani faman shaa falyumin waman shaa falyakfur yani dadku dad islaama waa xorriyadda hala ilaashto qof kasta islaam wayo ilaahay sa caabudo marka caqaa'idaadka ama xorriyaadku diinta islaamka ama adyaanta o dhan xorriyadda aad bay ugu da liberty markay dhahan faransiga liberty liberty yani waxay kula jeedaan xorriyad xorriyad xorriya waaratay faransiintu saasay dhahaan nolol ama geeri gacanta marka saa u tagaan marka waxay cadaynaysaa xorriyaddii in laga qaaday laakiin uu ahaa nin caqli badan oo maskax badan oo dadka wax badan u muujiyey oo tanaasulay waxa waaye dhibtii wixii la- waxaan leegi karaa dacar buu laqay ninkaas dacartaasoo xabsigii iyo dhibtuu soo maray wuu laqay waxa unu daneeyey dadkiisa africa wuxuu noo noqday tusaale innaga iyo caalamka carabka iyo caalamka islaamka iyo caalamka adduunka o dhan ayuu noqday tusaale eh, cashir ma ka barteen ayaa la dhihi karaa hogaamiyaasha afrika halgankii nelson mandela Eh, anigoo ixtiraamaya madaxda africa oo madaxweynihii ku jiro iyo madaxda caalamka eh, waxa la- waxa la- waxa jira waxa la hunger in power ama yani eh, hila- yani jacayl madaxnimo ama inay kursiga joogaan eh, nelson mandela kama baran baa dhihi karaa marka runta la- marka laga reebo aadan cabdulla cusmaan oo isaga ka horreeyey leanna fiili dadku way isku khaldaan inagu eh, kartiradeena iyo aqoonyaradeena cadaynaysa aadan cabdu ca- cusmaan ayaa ahaa madaxweynuhu wada first democratic president aa la dhihi karaa intuu toddoba sano dalka xukumay inuu iskaga tegay marka horta aadan cabd inaga kaga horreyn south africa xagga xukunka isu dhiibka laakiin xagga xukun waaritaanka iyaga ina kaga fiican marka aadan cabdulla cusmaan ahaa madaxweyne ugu horreeyay africa iska degay laakiin madaxda kale waxba kama baran africa kale waxba kama baran inaguna ruuxeena aadan wax ka- inagu ruuxeena dhinaca markaan fiirshay aadan wax kama baran mandelana wax kama baran marka waxaan fili doonaa in madaxda ay adeeci doonto dadka iyo dalka iyo inay wax ka bartaan in xukunka si tartiiba la isku wareejiyo oo sida uu mandela sameeya dhihi karaa Eh, ka soomaali ahaan maxaan ka baran karnaa marka sida uu uga shaqeeyey nabadda eh, nelson mandela Ee, waa aad aad baan kaaga mahadcelinaya mar kale waa aad su-aal muhiim u ah laabto inagu ah dadkan waa post conflict waxa loo waayo dalkeena wuxuu kasoo baxay dagaala sukeeye markuu dagaalku dhacona oo sukeeyo isdagaalaana oo dadku walaa isdagaalana weliba dad islaam inaguna waa ka duwannahay afrikaan kale marka loo- markii markii aan dhaho jazaa'ir iyo tunuusi iyo libiya iyo sudan iyo masar iyo qaar eritri ka mid ah afrika dalal kale waa iyo- iyo iyo tashaad waxaan ka tegana dabcan waa insaan baan ahay waa dalal islaama marka islaamku qofka bini aadanka qiima ugu fadhiya in la ilaasho dhiigiisa in la ilaasho bahalkiisa laakiin inagu diinteenna wax kama baran afrikaankii kalena wax kama baran sida ruwando kale kama baran marka waxaan rabnaa inaan ka barano kow horta inaan iscafino isagu muxuu yidhi forgive not forgive laakiin inaga waxaa leenaha forget and forgive waxaa leenaha waana is ilaaweynaa waana is cafinaynaa inagu tiisa maxay ka qaadanaa forgive laakiinna waxaan ku darsanayaa foogad foogif aan foogad labadaba ina waxaan leenahay waana iscafinaynaa waana is ilaaweynaa soomaalida waxay dhahan reer muduga xaalaa dhalay bay horta ka noqonaynaa wixii inaga dhexdeena soo maray taas waa midda koowaad Eh, mid labaad waxaan ka baranaynaa in madaxdeennu ayna xunka isku dhejin waxaan garan karnaa hadda dowladda ugu dhamaysa eh, khayr allah sii farmaajo xoogaa waa siganay madaxweynehana waxaan leeyahay walaalkay madaxweynehayga in wadadii aadan cabdulla cusmaan uu maro oo dadka loo tartiibiyo oo nidaamka la ilaasho sharciga qof kasta ayaa ka weyn Eh, islaamnimadeenu waa islaamnimo waa islaamnimo xooglan waaye dadka soomaali marka aragto gabadha soomaali way xijaaban tahay Eh, markaa qiimiso mar kale waxaan rabaa inaan ka baranno militarigeena ciidankeena inuu noqdo sida ciidanka south africa uu ka madax banaan yahay siyaasadda taasna waa ka baranaa south africa iyo nidaamka saddex saxaafadeena waxaan ka dhigay waa inay noqotaa saxaafad u adeegta dalaha ummadda soomaaliyeed iyo inay noqon saxaafad ka adeegta ka adeegata taasna south africaanku saxaafad fiican bay leeyihiin saxaafadoodu madowga ama cadaanka waxay ka shaqeeyaan qadaaya eh, shacabka marka shacabkeen waxaan rabnaa inay ka bartaan saxaafadeenu inay ka bartaan saxaafadda south africa iyo nidaamkii mandela afar waxaan ka baran karnaa midnimada waxa la dhaho midnimada waxaa la dhaho iyada ruuxeeda waa inaa inaan ka baranaayo south africa waa dad midaysan xagga qadayaadka dowladnimada iyo iyo iyo walaaltinimada Eh, waxaa kaloo ka baran karnaa dhaqaalaha isaga waxaysan afar boqol toban iyo sideed trilyon inaguna waxaan ka rajaynaynaa inay gaarno hal trilyon iyago inaan dhaafnaa rabnaa hal mar inaan dhaafnaa shan boqol iyo lixdan inaan dhaafnaa rabnaa taana inaan ka barno san saddexaad waxaan ka baranaa soo dhaweynta dadka markii dhaqaale i raba waxaa la f d s foreign direct investmentiga ama mustashaar eh, is- eh, istimaaraad caalamiya marka la sameynayo dadka keliya gudaha wax ma samayn karaan dadka dibadda waa inay noo yimaadaan s- inay soo dhaweynaan qofku wuxuu rabaa ha aaminsanaado dadka diinta loogu yaro akhlaaqda fiican wadcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana dadka in diinta islaamka loogu yaro la nabadgeliyo akhlaaq fiican loo loo muujiyo si in ku ta'asuraan ama saamayn ku yeeshaan taasna waxaan rabnaa iyagu waa gaalo dadka uj qaar islaam way jiraan laakiin inagu waxaan rabnaa taa inaan kaga duwanaano Eh, waxaan rabnaa infrastructure fiican bay iyagu leeyihin warshado fiican bay leeyihin wadooyin fiican bay leeyihin dekado fiican bay leeyihin taasna inaan kaga dayno south africa waa loo baahan yahay tan saddexaad waxaan rabaa inaan ka bano miningka waxa loo yaqaan ama macdanta qotaan si dhaqaalaheena iyo ama g d p geena soo saarkeena iyo budgetkan ugu siyaado taasna waxaan rabaa in dhaqaalaha aynu madaxweynaha kula talinaya in la bilaabo sharciga inta la sameeyo wuu samaysan sharciga saan u malaynaya taana in laga howlgalo tan kale waxaan bilaa- ka baranaynaa inay noqono dowlad aan cid ku xirnayn ay noqono dowlad iyagu raashkana saaxiib bay leeyihiin maraykan saaxiib bay leeyihiin reer galbeedkana saaxiib bay leeyihiin reer reer barigan saaxiib bay leeyihiin raashka iyo jeynaha ayaa bari la dhahaa eh, reer galbeedkana saaxiib bay leeyihiin taasna ruux inuu- inaan ka baranaa dowladnimadeena ayaan ra- taas ayaan rajeynaya كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياه xarumaha dhaqan celinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaalaan dhammaanay ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay hanagu qeylinayno xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar waxa ay ku taallaa xaafadda xamar jadiid dhabarka dambe ee jaamacadda simad halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar ay ku taallo xaafadda shiirkore agagaarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoonnambarada kale ah eberli xalshan konton iyo saddex konton iyo kow konton iyo sagaal eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياه
macquul electronics company moodel kastoo elektaroonig ahaado midkay mujtamaceennu muhdaan oo maankoodu doonaa mid yar iyo mid weyn macquul elektronigs baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen muuqaal daawashada dhalooyin tv kuwii ugu mudnaayo mujtamaceennu muuhanayeen marna aan laga maarmin macquul elektroninkis baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen khasaalado mug weyn oo dharka maydhidooda marna aan looga maarmayn dumarkuna mahdiyeen oo mowlo ugu maciinay macquul elektronigs baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen helin macquul elektaronikiis waxaad ka helaysaa farinjeerada nooc kasta muukeyfyada kuukarada makiinadaha qudaarta iyo marwaxadaha waxaa kaloo si gaara uga helaysaa khasaaladaha subernational iyo farinjeerada subernational oo leh damaanad hal sana iyo weliba farinjeerada mukeyfyada iyo tiviyada t c l oo iyana leh damaanad hal sana macquul electronics company wuxuu ku yaalaa suuqa weyn ee bakaaraha waddada shirkadaha gaar ahaan kasoo horjeedka somtel wixii faahfaahin intaa dheer fadlan ka wac eber lix hal sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo afar afartan iyo kow eber lix hal labo labaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon ama eber lix hal shan konton iyo kow labaatan iyo kow siddeetan iyo kow macquul electronics
guud ahaanba dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijkii toddobaadka dalka iyo dadka waxaana idinla socodsiinayey anigoo ah cabdifataax xaashi guuleed intaan dib uu kulmi doonno barnaamijkan midka xiga ikhiyaarey waxaan idinkaga tegayaa ammaano allah